أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu towba ka mid ah suuraddan magacyo badan ayay leedahay suuratu towba waa la yidhaahdaa towbadana meelay uga jirtaa laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaar walansaari aladiina itabacuuhu fi saacati alcusra waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu baraa-ahna waa la yidhaahdaa oo baraa-atun min allahi wa rasuulihi bayba ka bilaabatay waxaa kaloo ibnu cabaas laga wariyey saciid ibnu jubayr wuxuu yihi qultu libni cabaasin ibni cabaas baa waxaan ku yidhi suuratu towba qaala markaasuu wuxuu yidhi hiya alfaadixatu waa suuraddii wax ceebeynaysay fadeexeynaysay maa zaalad ma aynan ka tegin tanzilu inay soo degayso wa minhum wa minhum wa minhum inay sidaa kusoo degayso waa ku badan tahay marka waminhum waminhum man yaquulu udan lii walaa taftinnii waminhum aladiina yu-duuna annabiya wayaquuluuna huwa udun waminhum man yalmizuka fi اsadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha idaa hum yaskhatuun waminhum man caahada allaha lain aataanaa min fadlih lanasadaqana ilaa aakhiri waminhum waminhum baa ka buuxdo marka munaafiqiin unbay sifaynaysaa wayna ceebeynaysaa ilaa ilaahay uu yidhi yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suuratu tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi-uu ina allaha mukhrijun maa taxdaruun ilaa marka munaafiqiinta laftoodaba suuradda ay ka baqaayeen oo quluubtooda waxa ku jira maadaama ay soo qufayso suuratu lfaadixa ayaa la yidhaahdaa ayuu yidhi marka ibnu cabaas ilaa ay maleeyeen buu yihi xataa danuu anahaa lam tubqi axada minhum ilaa dukira fiiha axad munaafiqiinta kamidaba inaan laga tegin ilaa suuradda dhexdeeda waa lagu xusay ilaa sidaas ayba maleeyeen suuratu lanfaal baan weydiiyey markaasuu yihi tilka suuratu bedrin waa suuradda anfaal waa suuratu bedrin waa beder suuratu lxashri baan weydiiyey qaala qul suuratu bani nadiir dheh qur-aanku marka macaanidiisa marka la dhuuxo waxa uu ka hadlaayo in lala socdaa aada muhim u ah suuraddan marka magacyo kalena waa leedahay almubachira waa la yidhaahdaa midii qufaysay munaafiqiinta qulubtooda waxa ku jira iyay qufaysaa suuraddan waxay qur-aanka suwarkiisa kale uga duwan tahay bismi illaahi raxmaani iraxiim laguma qorin awalkeeda oo bisin kuma bilaabato sababtaasna marka way ka hadlaan culummada sida ugu dhowna waxa ay tahay ibnu cabaas baa wuxuu yidhi qultu licuhmaana bni cafaan cuhmaan radia allahu canhu baa waxaan ku yidhi maa xamalakum calaa an camadtum ila alanfaali wahiya min almahaanii wa ilaa baraa'a wahiya min almi'iin faqarantum baynahumaa maxaad iskula xidhiiriseen suuratu alanfaal iyo suuratu towba walam taktubuu baynahumaa bismi illaahi araxmaani araxiimna dhexdooda aydnan ku qorin wawadactumuuha fi sabci tiwaal labadii suuradoodna wawadactumuuha fi sabci tiwaalna aada geliseen faqaala cuhmaanu cuhmaan suuratu towba marka aada geliseen iyadii anfaal aada isku xirteen bismi illaahi raxmaan raxiimna kuma aydnan qorin sabcu tiwaalka toddobada dhaadheerna waa geliseen faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulku kaana mima yaأtii calayhi الzamaan waxaa jiray buu yidhi waxaa ku imaanayay waqtiga yacni baa qur-aan hadba ku imaanayay wahuwa yunzalu calayhi suwar isagoo suuradaha lagu soo dejinayo dawaat اlcadadi tira u saaxiib ah faidaa nasala calayhi shay-u hadday shay uu kusoo dego yadcuu wuxuu u yeerayay bacda man yaktubu cindahu dadka qorayay agtiisa ayuu u yeerayay fayaquulu wuxuu dhahayay dacuu hadihi alaayata fi suurati alatii yudkaru fiiha kada wakada aayaddan suurad hiblaayo dhexgeliya oo yeela dhexdeeda wa kaanat alanfaalu anfaal waxay ahayd mima nasala bilmadiina qur-aankii madiine kusoo degay wa kaanat baraa'atu baraa-ana waxay ahayd min aakhiri maa nasal qur-aankii soo degay kuwii ugu dambeeyey wa kaanat qisatuhaa shabiihatan biqisatihaa labada qisana waa isku eg yihiin dagaalna waa ka waramayaan cuhuudna waa ka hadlayaan iyo yacnii heshiisyada gaalada qaabka loola gala iyo qaab dagaalka siyaasadda dagaalka iyo siyaasadda heshiisyada iyo waxyaabahana waa iska shabahaan ghaswadii ugu horreysayna waxaa ka hadlaysa anfaal midii u dambeysayna tanaa ka hadlayso marka macaanidooda waa isku macaani dhow yihiin wa qubida rasuulu llahi sal ll ly slam rasuulkiina waa la oofsaday walam yubayin lanaa anahaa minhaa isagoo noo caddaynin inay ka mid tahay oo suuraddan to suuratu towba inay anfaal ka mid tahay isagoo noo caddaynin buu nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam dabcan marka caddayn la-aantaasi xugun kuma xirna dabcan hadda qur-aan ama aayad maqan iyo ma jirto waa wax uun markaa ilaa haddii xugun ku xiran yahay nebiga maba la oofsadeen isagoon sheegin fa min hama meeshaas ayaa qarantu bayna baynahumaa maadaama ay isku macaani yihiin sidaana ay yihiin baan isku xiri xiray buu yihi labadan suuradood walam aktub baynahumaa mana aanan ku qorin dhexdooda satra bismi illaahi araxmaani araxiim oo laba suurad lagu kala gooyo ma aanan samaynin sidaas wa wadactuhaa waxaanana yeelay fi sabci tiwaal marka qur-aanka suwarka tartiibtooda waa ijtihaad saxaabadaa ku ijtihaaday suuradahaasay u kala horeeyaan laakiin aayadaha iyo suwarka aayadaha ay gelayaan iyo nebigaa u sheegi jiray sala allahu calayhi wasalam marka sabcu diwaalkii baan marka yeelay buu yidhi cuhmaan markuu sidaa yeelayna waa lagu raacay ummaddii muslimiinta o dhan waa ku raaceen masaaxifu lislaam bismi illaahi raxmaan raxiim ma laha suuraddan kama bilaabato macnaha ugu dhowna kan waaye ijmaacaas muslimiinta oo cuhmaan iyo saxaabadu isku raaceen yaa la raacayaa waayo qur-aanka kaleba iyagaa noo keenay qur-aanka dhammaantii saxaabada xaggooda ayaa nebiga nebiga iyagaa kasoo xifdiyey ammaanadooda iyo xifdigooda iyo ilaalintooda iyo daryeelkooda ayay kusoo gaarsiiyeen taabiciinta wahaakadaa sidaasuun annagana noo soo gaaray ilaa maantadan marka maanta ah marka in la yidhaha tanna ka yeeli mayno ta kalena waxyaaba waa in waxay noqonaysaa tanaaqud aada bayin oo ah meeshaana marka taasaa ugu dhow culimada qaar waxay sheegaan macaani kale laakiin tan ugu dhow tan way taas kaasaanna uga gaabsanayna marka suuraddan waa suura madaniya laba aayadood oo min aakhiri suura marka laga reebo laqad jaa-akum rasuulun aayadda aayadda ku xigto fa in tawallow labadaa aayadood baa makiya ah baa layidhi inta kalena waa madaniya oo qur-aankii bacda alhijra soo degay ayay tahay waxay ka warramaysaa marka suuradda macluumaadka ama waxyaabaha ay ka hadlaysay daraasada ay naga aan kaga qaadanayno waxaa ugu badan suuraddu waxay ka warramaysaa ghaswatu tabuuk taas oo ilaahay ku kala saaray munaafiqiintii iyo dadkii iimaankooda uu dhabta ahaa sida aan suuradda ka arkayno axwaasha munaafiqiintu way ka warramaysaa fiqhiga cuhuudda iyo ballamada gaalada iyo qaabkau noqonaya waa ka warramaysaa iyo dagaalka macaanidaasaa marka suuraddan ku jirto baraa'atun fogaansho fogaanshaha oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ayaa waasilatun tu gaaraysa waaye ila aladiina kuwii caahadtum aada la ballantanteen mid gaaraysa waaye baraa-adaasi kuwii aada la ballantanteen min almushrikiina mushrikiinta xaal ay yihiinna kuwaas quuluu lahum ku dhaha fasi faquuluu lahum ku dhaha siixuu socda fil ardi dhulka korkiisa mushaaxa oo ku socda dhulka korkiisa arbacata ashhurin afar bilood muddada waclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizi illaahi allah kuwa cajzi gelinaya inaydnan ahayn kuwa allah cajzi gelinaya inaydnan ahaynna ogaada oo hadday afartan bilood dhammaatana ilaahay ma cajzi gelinaysaanoo ka fakan maysaan ama afartan biloodba dhexdooda wa anna allaaha ogaada alle muqzilkaafiriina gaalada mid hoojinayo oo dullaynaya inuu yahayna ogaada meeshaan marka aaya labadan aayadood ee suuradda aayadda hore lagu bilaabay fahamkeedu wuxuu u baahan yahay dhowr waxyaabood awalan gaalada shan nooc ayay u qeybsamaan marka la yiraa yacni suuraddan aayadahan waxa ay ka warramayaan iyo aayadaha soo socdo shan qeybood bay u qeybsamaan afarna waa isku xugun halna waa gooni xugunkiisu mushrikiintaanna ka hadlayna ta koowaad waxa ay tahay mushrikiin ballan nebiga kula jiray ballantooduna afar bilood ay ka yar tahay waxa ka dhiman mushrikiin nebiga ballan iyo heshiis kula jiray afar biloodna ay ka yar tahay muddada u dhiman mushrikiin wax heshiisa iyaga iyo nebigaba uusan ka dhexaynin cahdi aslanba waa nooc labaad mushrikiin nabiga sal ll l slam heshiis la galay heshiiskaasna uusan muddaysnayn oo mutlaqa uu iska yahay waa saddex mushrikiin cahdi nebiga lale ballan ama heshiis kula jiraan heshiiskaas oo waqtiyeysan waa waqtiyeysan yahay laakiin waxaa laga cabsaday oo laga dareemay naqdi iyo heshiis burin waa kuwii aan kusoo marayna suuratu lanfaal waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa afartaas nooc waayo aayaddan fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waxaa afar bil la siinayo kuwaas waay nin marka ballantiisu afar bil ka yar ay ka dhiman tahay heshiiskiisu afar biloodaa la siinayo mid aan heshiisba awal lagula jirinee mushrikiinta ka mid a qolaha mushrikiinta ka mid a afar bilood bay leeyihiin cahdi mutlaqa kuwa leh oo aan muddaysnayn inay ballan ka baxayaanna aan markaas calaamad ballan ka baxyana aan lagu arkin ayaguna afar bilooday leeyihiin kuwo waqtigoodu uu muddaysan yahay laakiin afarta bilood ka badan laakiin waxaa la tuhmayaa heshii ballan ka baxyo iyo inay heshiiskii tuuraan calaamado aha laga dareemayaa kuwaa iyaguna afar bilooda marka waqtigooda lagu soo gaabinayaayoo la siina afartaas nooc ee mushri waxaan ka hadlaynana waa mushrikiin ahlu kitaab ma aha afartaas nooc waayo kuwa laleeyahay afar bilood dhulka korkiisa iska socda iska tama iska mushaaxa cid idinla hadlaysa male wixii afar bilood ka dambeeyo xarbiyaa tihiin ogaada yani qaabka heshiisyadii in looga baxayay yani waxaan ujeedaa heshiisyada loo burinayey loo burinayey kan laga baxayay maaha loo yani qaabka heshiisyada loo buri loo burinayo afartaa qolo marka mushrikiinta ka mida muddadoodu afar bilooday kusoo koobmaysaa si nooca shanaad waxa uu yahay kuwo iyagu mushrikiinta ah ballantooduna afar bilood ay ka badan tahay lix bilood toba yacni sanad laba sano wax afar bilood ka badan ayaa loo ayaa muddada heshiiskoodu uu yahay inaan la dagaalamin cabsina lagama qabo niman heshiiskii ku taagan waayo inay hadda heshiiskii ka baxaanna cabsi lagama qabo kuwaas ayagu aayaddan fasiixu fi lardi arbacata ashhurin kuma socoto kuwaas oo kuwaas iyaga aayaddooda waa ila aladiina caahadtum aayadda yacni dambe oo ila aladiina caahadtum min almushrikiina uma lam yanqusuukum shaya walam yudaahiruu calaykum axada faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim kuwaas iyaga ballantooda waa la gaarsiinaa sanad laba saddex afar hadba waxay tahay laba shardi baa markaa kuwaa laga hayaa wax ballan ka baxyaa laguma tuhunsanaa muddada ay haystaanna afar bil waa ka badan tahay lala heshiiyo waa loo dhammaystiraa intii aan marka labadaa tilmaan aan lahayn ee mushrikiinta ka mida ayaa fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin kuwaasay ku socotaa fahamka marka aayadan labadan aayadood sidaas waaye baraa-ada aayaddu ay tilmaamaysana waxay tahay cuhuuddooda laga beri noqona iyo heshiisyadii horay u jiray waa loo caddaynaa marka xarbi iyo dagaal markaas wixii ka dambeeya inay yihiin maxaa soo haray marka mushrikiinaan ka hadalnay mushrikiin meeshaan marka la joogo waxaa loo jeedaa wathaniyiinta asnaamta caabudo maxaa laga yeelayaa ahlu kitaabkii marka ahlu kitaabka ayagu aayadahan kuma socdaan ahlu kitaabka ahlu kitaabku ayagu marka aayad suuradda dhexdeeda aan ugu tegay aan ugu tegayno qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasu warasuuluhu wlaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun oo kuwa iyagu hadday jizye bixiyaan heshiis waxaa la siinaa marka aan afar iyo waxba ku ekaynba intay jizyadaa lagula heshiiye ay bixinayaan xarbi ma aha waa dimiyiin heshiiskoodaasna waa leeyihiin laakiin yaa jizyada iskale iyo baabkeeda ahlu kitaab min aladiina uutuu lkitaabay leedahay aayaddaas sunnada nebigana waxay raacisay majuusta oo xukunka nebiga majuus hajar uu ku xukumay xadiidkii cabdiraxmaan ibnu cawfna uu tilmaamayey jizyaa laga qaaday majuustana marka bisunnati nebiy baa looga qaaday ahlu kitaabkiina aayaddan qur-aanka wixii intaa ka soo haro waa mushrikiin laga yeeli maayo un ilaa islaam ama yacnii in markaa xarbi iyo dagaal ay yihiin maahane axkaamta marka aayadahan sidaas waay baraa-atun min allaahi baraa-atun marka waxaa fiican in mubtade laga dhigo min allaahi jaari majruurkana laga sifeeyo mar haddii jayacni mubtaduhu mawsuuf ou noqdo oo markaa gadaashiisu sifo ka ay timaado ee la sifeeyo sifeyntaasi marka waa musawiq inuu nakiro noqdo musawiqaadka waxaa ka mid ahaa in la sifeeyo warajulu min alkiraami cindanaa miduu ibnu maaliga ku mihaaliyey waay naam marka baraa-atun waa mubtadeysanaynaa min allahi warasuulihina waa laga sifaynaa baraa-adaa laga sifaynayaa ila ladiina caahadtumna khabar bay dhacaysaa laakiin khabarka marka mutacaliqeeda ayaa khabar dhacayo waxa ay ku tacalluqayso oo wasfiga ah waxaana fiican in lasoo qadaro baraa-atun ka beri noqosho kaberi noqoshada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka timid xagga alle ka ahaatay oo maxaa laga beri noqonaa cuhuudoodii iyo ballamadoodii iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa xaggiisa ka timid ayaa waasilatun gaarayso ila ladiina kuwii xaggooda gaarayso caahadtum aada la ballantanteen ood la heshiiseen baraa-adaas baa gaarayso in laga beri noqdo kuwa yacni min almushrikiina mushrikiinta xaal ay yihiinna kuwa laga hadlayo kuwa laga sheekeynayo waa mushrikiintii min almushrikiina marka meeshaan ahlu kitaabkaa ka baxaayo sheekh maxamed alamiin shanqiidi alcadbu namiirka iyo sidaasuu tilmaamaa waana sidaas sida ay marka tahay ila ana ahlu kitaabku ayagu xukunkoodu waa taan aayaddaas kaleu ku imaan doonaa fasiixuu fi lardi yani hadalkii marka khidaabu usoo wareegay faquuluu lahum waxaad ku tiraahdaan kuwa marka mushrikiinta ah siixuu socda fil ardi dhulka korkiisa ku sidaa ku dhaha faquuluu lahum ku dhaha siixuu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda ku tamashleeya oo yacnii ku mushaaxa dhulka korkiisa socda ayb yuqaalu saaxa siyaaxatan wa suyuuxan wa sayaxaanan intaba masderkiisa waa lagu keenaa arbacata ashhurin afar bilood dhulka korkiisa iskaga socda waclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizi illaahi kuwo ilaahay cajzi gelinayo inaydnan ahayn kuwo alla cajzi gelinayo heyrkoodaa tihiin yacnii ilaahay ma cajzi geli kartaan afartan bilood ee la idin siiyey iyo iyo hadday dhammaataba rabbi kama faka kartaan oo kuwo ilaahay ka baxsanayo ka fakan karo ma tihiin wa ana allaaha ogaada alle muqsilkaafiriina gaalada mid hoojinayo oo dulleynayo inuu yahay sidaa ogaada ayb wa adaanu min allaahi warasuulihi wa adaanun ogeysiin ogeysiinta oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisii xaggiisii ka ahaatay ayaa ilannaasi waasilun ku gaaraya waa iclaankaas ilannaasi dadka xaggoodu gaarayaa yowma alxaji xajkii maalinkiisii dhexdiisa ayuuna gaarayaa xajkii day al akbari weynaa weynaanta badnaa ana allaha maxaa la iclaaminayaa marka oo la ogeysiinayaa ana allaha biana allaha alleh beri-un inuu yahay mid beri ka ah oo ka yacnii beri ah min almushrikiina mushrikiinta xaggooda alla ku ka beri ah waay wa rasuuluhu rasuulkiisana alla rasuulkiisana yacni mid mushrikiinta ka beri ah waay fa in tubtum haddii aada towbad keentaan ood soo laabataan oo shirkiga ka soo laabataan fa huwa towbadkeenkaas ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada annakum idinku hayru mucjizillaahi allah subxaanahu watacaala kuwa cajzi gelinaya inaydnan ahayn ogaada wabashir ugu bishaaray aladiina kuwii kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab ugu bishaaray cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ku dhaha mushrikiinta dhulka korkiisa afar bilood ku socda ku dhaha ila aladiina kuwii maahani marka ila aladiina istinahaani mutasil iyo munqatic labada waa ixtimaali karaa haddii mutasil laga dhigo mustathnaa minhugiisa waa tii aan qadarnayo fasiixuuda aan ku qadarnay faquuluu lahum ay faquuluu lilmushrikiina waxaa ku tiraahdaan siixuu fi lardi arbacata ashhurin dhulka afar bilood ku socda ila aladiina kuwii ma ahane oo aan la dhehaynin ayagu sidaas ilaa afarta bil kuwaas ma khusey kuwan soo socda afarta bil ma khuseysa ayaga marka ila aladiinadan xaggay ku xiran tahay lahum taasay ku xihan tahay fasiixuuda ay quuluu lahum mushrikiinta ku dhaha siixuu fi lardi arbacata ashhurin ila aladiina kuwii ma ahane yacni ha ku dhihinina kuwii lahumtaa damiirka ku jiray majruurka ah ayaa mustathnaa minhuga ah maadaama mushrikiintii oo dhan ay soo gelayaan kuwan baa goonin looga soo soocana marka calaa haadaa istitnuhu waa mutasil haddii kalena ee istitnaha itisaalkiisu wabashir aladiina kafaruu bicadaabin aliimin ugu bishaaray ila aladiina kuwii ma ahane oo ha ugu bishaaraynin saas macnuhu ma aha haddaad istitnaha halkaa u celisid macno faasid ah yaa ka soo baxaya halkaas marka haddii istinaha mutasil laga dhigana meeshaasaad ku xiraysaa haddaa munqadic ka dhigtana ila aladiina laakin aladiina kuwii laakin lagu noqoy yani aladiina caahadtum kuwii aada la ballantanteen ood la heshiiseen min almushrikiina mushrikiinta xaal ay ka mid yihiin uma markaa dabadeed lam yanqusuukum aan idinka nuqsaaminin shay-an waxba aan idinka nuqsaaminin walam yudaahiruu aan garab siinin oo aan kaalmaynin calaykum idinka korkiina axadan axad aan kaalmaynin cadow idinku ah fa atimuu kuwaa u dhammaystira ilayhim iyaga xaggooda cahdahum ballankoodii xaggooda u dhammaystira fa atimuu dhammaystira cahdahum ballankooda ilayhim iyaga xaggooda ugu dhammaystira ilaa muddatihim muddadooda intii ka ah waqtigii loo qabtay ee heshiiska aada ahaydeen in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsado oo ka cabsado qeybtanna marka labadan aayadoodna iyagu qoladaa aayadda dambe waxay tilmaamaysaa mushrikiin nebiga heshiis kula jiray ballantooda iyo muddadooduna ay afar bilood ka badnayd naqdi iyo ballanka baxyana aan markaas lagu lagu tuhunsanayn kuwa ayaa markaa muddadooda loo dhammaystira ayb wa adaanun waa iclaamun ogeysiin waa adaan bimacnaa iclaan waa iclaam ogeysiin wa adaanun ogeysiin ogeysiinta oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay yaa ilannaasi dadka xaggooda gaarayso waasilun ku gaaraya waa ilannaasi dadkuu gaarayaa iclaankaa iyo ogeysiintaa dadkay gaaraysaa yowma alxaji maali yacni xajkii maalintiisii dhexdiisayna gaaraysaa ay ahaanaysaa xajkii day al akbari weyninka badnaa yowma alxaji alakbar marka tafaasiir badan baa ku jirto in yowmu carafa laga wado maye yowmu naxri in laga wado labadana marka waxay yidhaahdeen yani jamaaca min alculamaa yowmu naxrigana marka yani yaxya bnu ljazaar baa waxaa laga wariyey inuu yihi kharaja caliyun radia allahu canhu yowma naxri cali baa wuxuu soo baxay maalintii gowraca oo tabnaadka calaa baqlatin baydaa baqal cad ayuu kusoo baxay isagoo saaran yuriidu ljabbaanata ou rabo marka kuufa jabbaanadeeda fa jaa-ahu rajulu nin baa u yimid wa akhada bilijaami daabatihi daabadiisa lijaamkeeda buu qabtay wasaأalahu can yowmi اlxaji اlakbar buu su-aalay faqaala wuxuu yihi yowmuka hada yowm اlxaji اlakbar waa maalinkaagaana aada joogtid hadda waa maalintaa tobnaad waana maalinka acmaasha badan ba la qabto taasaa marka ugu dhow bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen yowm اlxaji اlakbar waa ayaamu minan oo dhan waa yowm اlxaji اlakbar sufyaan thawri baa wuxuu dhihi jiray yowmu اlxaji اlakbar ayaamu minan waa maalmaha mino waayo kulluhaa dhammaanteed ayb waxaa kaloo yowm اlxaji اlakbar lagu sheegay yowmu carafa ayb iclaan ayaa marka maalinkaa marka gaaraya dadka ayaa marka jirayo maxaa la iclaaminayaa ana allaha biana allaha alle la ogeysiiyo bari-un dadka waxaa la ogeysiinayaa ana allaha biana allaha alle bari-un mid beri ka ah inuu yahay min almushrikiina mushrikiinta xaggooda wa rasuuluhuna uu beri ka yahay tarkiibka marka wa rasuuluhu laba siba waa bannaan tahayo in lagu cadfo annada iyo ismigeeda yacni maxalkooda in lagu cadfo marka annada iyo ismigeedana xagga maxalka waa ka marfuuc jumla ismiya jumla ismiyana asal ibtidaa-a asal u ah ibtiduhuna xukunkiisu waa marfuuc marka an yacni halkaa in lagu cadfo annada iyo ismigeeda maxalkooda in lagu cadfo wa rasuuluhu marka waa saasay u godan tahay ama ma ahane wa rasuuluhu in lagu cadfo yacni ismiga inna ismiga inna lagu cadfo waana bannaan tahay markaasi waxaa bannaan in la godo oo la rafciyo mar hadday innada ismigeeda iyo khabarkeeda qaadato macduuf oo gadaasheeda ka yimaado oo ismu inna lagu cadfaayo rafcayo nasbo labadaba waa bannaan yahay wajaa-izun rafcuka macduufa calaa mansuubi ina bacda an tastakmila markaasuu wuxuu yihi waulxiqat biina laakina waan waulxiqat biina laakina waan min duuni leyta walacalla wa ka-an marka leyta iyo lacalla iyo ka-an ayagu xukunkaa ma qaadanayaan laakina iyo anna inaday la xugun yihiin inadana xukunkeedu waa miduu soo yihi wajaa-izun rafcuka waxaa bannaan inaad godid macduufka aada kusoo cadfayso ismiga inna goorma marka ay dhammaystiranto markaay dhammaystirantana markay khabarkeeda qaadato iska masale macruufa sidaasna marka waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa warasuuluhu jumlo gaara inta laga dhigo oo markaa mubtada laga dhigo khabar iyo wax loo soo qadarana waa la yeeli karaa adu meelahaasaa tarkiibka ku jirta muhiimkiisu inahaas iclaamkan marka iyo ogeysiintaana sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ama axaadiidta rasuulka ee way tilmaantay oo waxaa bukhaari iyo keyrkiisba ay warinayaan min xadiidi abi hurayra qaala abu hurayra wuxuu yihi bacahanii abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa idiray fii tilka alxajati xajkaas sanadii sagaalaad xajkii la xajiyey fi muadiniina abu bakar marka isaga amiir ka ahaa dadka xujaajta markaas fii muadiniina dad ogeysiinayo iclaan samaynaya dhexdooda yowma naxri maalintaa yowmu naxri nu-adinu biminan mina ayaan ka ogeysiinayna dadka alaa laa yaxuja bacda alcaami mushrik waar hooy sanadan ka bacdi mushrik yaanu soo xajinin laa yaxuju bacda alcaami mushrikun walaa yatuufa bilbeyti curyaan ma dawaa yacni ma dawaafayo walaa yatuufu bilbeyti curyaanun ku qaawanna kacbada ma dawaafayo qaala xumayd bnu cabdiraxmaan baa wuxuu yihi uma ardafa rasuulu llahi sala l l slam caliyan dabadeed nebigu cali buu soo ayuu ka daba ayuu dabageliyey abubakar markii hore rasuulka abubakar uu diray dadkii xojisii abubakar waa baxay dadkiiba uu xojisiinayey iclaankaasna marka waa sheegayeenoo laa yaxuju bacda alcaami mushrik walaa yatuufu bilbeyti curyaan ayagu intaasay dadka u iclaaminayeen dabadeed cali ayuu soo fangeliyey oo kusoo daray gadaal ayuu kasoo diray faamarahu wuxuu amray nabiga sal l slam cali an yu-adina bibaraa'a suuraddan aayadahan inuu ogeysiiyo dadka ilaa markaas waa xajinayeen mushrikiinta oo mushri mushrikiintiina way aj waa xajinayeen inuu suuraddan marka baraa-ada uu iclaamiyo ayaa cali loo ayaa loo soo diray qaala abu hurayra abuu hurayra wuxuu yidhi faadana macanaa anagu nala iclaamiyey waxaa nala iclaamiyey caliyun cali fii ahli minan dadka reer mina yowma annaxri alaa laa yaxuju bacda alcaami mushrikun walaa yatuufu bilbeyti curyaan taana waa nala waday tii nebiga soo faray oo baraa-adiina waa sheegay marka meeshaa marka aayadahan markay soo degeen kabacdi ayuu nebigu cali amray abubakar buu ka dabageeyey inuu intaa isaguna iclaankaas uu sameeyo iclaamkaasi marka meeshaas marka waxay u baahan tahay in wax yar laga ogaado markii hore rasuulka abubakar uu diray inuu ka noqdo dadka u noqdo uu hogaamiyo oo uu xajka ku imaam ugu ahaado sanadii sagaalaad nebigu isaga ma xajinin gogolxaaray iska ahayd abubakar baa dadka marka looga dhigay amiir marka macnaheedu markaan cali laga dabageynayo imradii iyo madaxtinimadii maa abubakar laga casilay oo cali miyaa la wareegay shiicadaa saas u fasirto laakiin sida aada arkayso hadda xadiidkii hadda ma ahan sidaas calina muhiimad kalaa loo soo diray abuubakarna muhiimadiisii hore saa lagu ogaayey waana waday laba shaqay kale yihiin marka sababta keentay marka arrintan in sababta loo dhihi waayey maxay tahay cali ow adigu bax abuubakar u sheeg abuubakar arrintaas ha maamulo maxaa loo dhihi waayey ayaa la isdhihi karaa taasaa alimaamu albaqawi uu ka jawaabay oo wuxuu yidhi fain qaala qaa'ilun kayfa bacatha rasuulu llahi sal l slam abaa bakrin radia allahu canhu uma cazalahu wabacaha caliyan radia allahu canhu haddii la dhaho qulnaa waxaan leenahay dakara alculamaau culimada waxay sheegeen ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalam lam yaczil abaa bakrin nebiga abuubakar ma casilin radia allahu canhu wa kaana huwa alamiira isagaana amiirka ahaa wainamaa bacaha caliyan radia allahu canhu cali wuxuu u diray liyunaadiya bihadihi alaayaat aayadahan inuu dadka u sheego ugu dhawaaqo wa kaana sababu fiihi sababkuna wuxuu ahaa ana alcaraba carabtu tacaarafuu waxay marka yaqaaneen oo agtooda caado iyo curfi ay yaqaanaan ka ahayd fii maa beynahum iyaga dhexdooda fii caqdi alcuhuudi wa naqdihaa marka bal heshiis la gelaya iyo marka laga baxayaba caadada carabtu waxay ahayd anlaa yatawallaa dalika arrintaa inuusan maamulin ilaa sayiduhum sayidkooda maahane ninka sayidka oo qabiilada madaxda u ah unbaa arrintaa gelayo ow amase rajulun min rahdihi ama nin dadkiisa ka mida ilma adeeradiisa iyo dadka u dhow asaga ayaa gelayay fabacaha caliyan radia allahu canhu markaa nebiga cali buu diray isaaxatan lilcilla cillada si uu u zuuliyo darteed lianlaa yaquuluu saynan isu dhihin hada khilaafu maa nacrifuhu waxaan abubakar hadduu sheega abubakar reer beni haashim ma aha carabtii marka waxay leeyiin waxaan waxaanan aqooninba waaye si aynan isu dhihin fa yunaafiya naqda alcahdi marka ballantii lagamaba bixin saynan isu dhihin ile ballan baa la rabaa in la gaarsiiyo iyaguna inay fahmaanaa la rabaa wixii ay yaqaaneenaa lagula hadlayaa oo ahayd imaa inuu ka baxo ciddii markaa heshiiska gasho oo sayidka ahaa ama sayidkaasi yacni dadka ku dhow dhow ayaa ballanta xiro ama ka baxo marka in cali nebigu uu soo diray sal l slam calina de nebiga in adeerkiisa u ahaa reer beni haashim buu ahaa hadduu cali marka iclaanka sameeyo in heshiiskii laga uu dhammaaday oo heshiiskii la buriyey way ka fahmayaan marka ujeedku intaas bisow ahaa ee abuubakar wax laga qaadayna ma jirin bal muhiimad kale ayaa cali loo soo diray muhiimad kalena abubakar baa hayey xadiidkii aan akrinayay abu hurayrana waxay daliil u u ahaa in abubakar uu amiirka ahaa ayb macnahaas ayaa marka uu tilmaamay waxyaabihii marka uu cali uu iclaamiyeyna waxaa ku jirtay heshiisyadan iyo aayadahan inuu marka ku dul akriyo ayb fain tubtum haddii aada soo noqotaan oo towbad keentaan oo shirkigii kasoo kasoo laabataan fa huwa towbadkeenkaas ayaa khayrun khayr badan lakum idink idin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi kuwa alla cajzi gelinaya inaydnan ahayn kuwa rabbi cajzi gelin karo ka fakan karo inaydnan ahayn ogaada wabashir bishaarey aladiina kuwii u bishaaree kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab ugu bishaaray cadaabka oo aaliimin mu'limin xanuujinayo ila aladiina kuwii baydnan ku dhehaynin maahane ila aladiina kuwii ma ahane marka quuluu lahum waxaa ku tiraahdaan siixuu fi lardi faquuluu lahum ku dhaha siixuu fi lardi arbacata ashhurin ila aladiina kuwii ma ahane oo kuwa ha ku dhihinina kuwan soo socda caahadtum aada la heshiiseen ood la ballan xirateen min almushrikiina mushrikiinta xaal ayna ka mid yihiin kuwaas uma markaa dabadeed lam yanqusuukum aan idin nuqsaaminin idinka shay-an wax oo min annuqsaani ah wax nuqsaan ah laa qaliilan walaa kahiiran aan idin nuqsaaminin yanqusuukum marka naqasa marna hal mafcuulay u tallawdaa marna laba mafcuul aayaddan labadaba waa ku bannaan tahay haddaad tiraa lam yanqusuukum hal mafcuul haddaad siisana kumta waayo mafcuulkaas shay-anna maxay ku nasbisnaanaysaa masder oo shay-antaana marka waxay wadataa ay shay-an min annuqsaani masderaa marka ku jira meesha shay-an min annuqsaani marka laqbadu wuxuu noqonayaa markaa uma markaa dabadeed lam yanqusuukum ay aan idin nuqsaaminin shay-an min annuqsaami wax nuqsaamina aan idin nuqsaaminin waxaa kaloo bannaan naqasada in laba mafcuul la siiyo ka koowaadna kum ou noqdo shay-anna kan labaad ay noqoto markaana tarkiibku wuxuu noqonayaa uma markaa dabadeed lam yanqusuukum aan idinka nuqsaaminin shay-an aan idinka nuqsaaminin aan wax idinka nuqsaaminin ballantii marka aan ka bixin wahay walam yudaahiruu aan garab siinin calaykum korkiina aan ka gara ku garab siinin axadan axad oo min caduwikum idinka cadowgiina macnaa axad cadowgiinana aan garab soo siinin kuwaas maahane ballanka baxyana lagama haayo cahdigooduna afar bil waa ka badnaa muddoay haysteen kuwaa fa atimuu dhammaystira cahdahum ballankoodii dhammaystira ilaa muddatihim muddadooda intii ka ah ilayhim iyaga xaggooda u dhammaystira muddadoodii u dhammaystira oo u taam yeela gaarsiiya macnaha muddadoodii gaarsiiya fa atimuu dhammaystira ilayhim iyaga xaggooda u dhammaystira cahdahum ballankoodii u dhammaystira wa awsiluuhum gaarsiiya ilaa muddatihimna gaarsiiya muddadoodana gaarsiiya markaa sidaa in la yidhaha caamil laysaga qadaro waa fiican tahay maxaa laga cararaa marka ilaa iyo ilaa waa laba jaari majruur ilayhimna jaari majruur ilaa muddatihimna jaari majruur jaari majruurka islam isma bedelin waa ilaa iyo ilaa in hal caamil lagu tacalujiyo waa laga fiican yahay oo fa atimuuda lagu wada tacalujiyo waa laga roon yahay fa atimuu dhammaystira cahdahum ballankooda ilayhim xaggooda u dhammaystira wa abliguuhum gaarsiiya fii cahdihim ballankooda dhexdiisa ilaa muddatihim intii ka a gaarsiiya muddadooda intii ka a in allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa dhowrsado oo ilaahay ka cabsado oo sida heshiisyada iyo iyo dagaalkaba ku raaco awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala alla kuwaasu jecel yahi meeshaa marka haddaad heshiis gelaysaan iyo haddaad dagaalamaysaan labadaba ilaahayna uga cabsataan ala raba sharciga aad raacdaan haddii shareecada marka kheyrkaana aad ka dalabto adigana aadan ku dhaqmin oo sidaad doonto aada iska yeesho hadda meeshaasi waxaa weeyaan khayr iyo guul iyo wanaag ka imaan maayaanoo ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa xaalad walba isa isaga ka cabsado hadday heshiis tahay iyo hadday dagaal tahay iyo hadday suuqa la joogo iyo haddii masaajidka la joogo iyo haddii guryaha la jooga faida nsalakha alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum fa idaa haddii insalakha ou siibmo alashhuru bilihii alxurumu xurmada lahaa ay baxaan oy siibmaan bilihii xaaraan yacni la xarimay dagaalka faqtuluu dila almushrikiina mushrikiinta dila xaysu meel kastoo wajadtumuuhum aada ku heshaan wakhuduu qabtahum iyaga qabta oo yacni qafaala waxsuruuhum shara oo tasarufka ka celiya iyo socsocodka ka celiya oo meeshooda ha ku xayirnaadaan waqcuduu u fariista lahum iyaga u fariista kulla marsadin dariiq kasta oo lagu yacni loogu dhabagalo dhabagal kasta dariiq kastoo loogu dhabagalo u fariista fa in taabuu hadday towbad keenaan cani shirki ay kasoo laabtaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada ay oogaan wa aatawu zakaata zakadana ay siiyaan fakhalluu banneeya sabiilahum jidkooda banneeya wax kalood kula dagaashaan ma lihidin markaas in allaha alle hafuurun alle dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan waaye faidan salakha alashhuru lxurumu marka alkalaamu fi hadihi alaaya dhowr meelaa aayadan lagaga hadlaa marka hore alashhuru lxurumtan maxaa laga wadaa bilahan la sheegayaa maxay tahay tafsiir wuxuu leeyahay alashhuru lxurumkaani waa bilihii afarta ahaa ilaahay xurmada u yeelay saddexna isku xigtay midna ay gaarka ahayd waana bilaha marka dulqacda dulxija iyo muxaram iyo rajabu mudar afartaas bilood way saddexna waa isku xigtaa midna waa gaar marka waxaa laleeyahy bilaha hadday baxaan mushrikiinta la dagaalamo haddii marka aayadda aan saas ku fasirno aayadda muxkamo mi amase waa mansuuqa mufasiriintu marka waxay yidhaha waa isku khilaafeen qaar baa marka waxay leeyiin maya waa mansuuqa aayadda haddaan saa ku macnayno oo waa say mansuuqo ku tahay rasuulka sal ll ly slam daa'if ghaswat daa'if dulqacdo iyadoo abuu hareereeyey oo uu marka gaar ka qabtay oo dagaal la galay bishii dulqacday ahayd marka xisaarka oo daa'if geliyey dulqacdana ashhurulxurum ay ka mid tahay daa'ifna waxay dhacday waqtiyadii dambe marka aayaddu inay mansuuqo tahay ficilkaas rasuulkaagu daliila ayay dhaheen qaarna waxay leeyihin maya waa mansuuqa maana waa muxkama afartaa biloodna lama dagaalamayo ilaa in lasoo weeraro muslimiinta ma ahani meeshaasna marka waxay ka fiirinayaan xaajatulwadaaci rasuulku sal ll ly slam wuxuu yidhi ay yowmin haada maanta maalintee waa markay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam xadiidkii dheeraa waatuu yidhi alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada xaajatulwadaac buu marka wuxuu lahaa bishiinaan aada ku jirtaanoo dulxija xurmay leedahay uu leeyahay nacam haddii la nasakhay saa ma dheheen rasuulka sal alla ly slam aduu meelaha marka khilaafkaas baa ku jiro sheekh maxamed ilamiini shanqiida isaga wuxuu leeyahay muddo yacni waxaan qabnay buu yidhi oon dhihi jirnay in la nasakhay qowlka naskhigaan arkaynay buu yidhi ilaa aan mar dambena marka waxaan aragnay buu leeyahay adilada waxaa u muuqatay inay weli xurmadu ay baaqi tahay oo aan la nasakhin baa markii dambe ii muuqatay xadiidkan iyo axaadiid lamidana waa soo daliishaday qofka caali culummada ama qofka caalimka mar walba baxdi ku jiro waxunbaa u wax shalay si ula raajixsanaabaa berri cilmi iyo wax kalaa ku ayuu arkayaa diinkuna marka maahan qofku is-adkayn iyo isgeejin ma ahan qofku haddii shalay ay wax ka hoos baxeen ama uu gafay waa gafsanahay inuu dhaho saasaan arkayey laakiin adiladaana iga qarsoonayd adiladaanaan arkay adilado isku dhiibaa waxaan ma ahan isgeejin wax lagu kee wax lagu in lagu socdo sax ma aha waayo ilaahay hortiisaa la tegaa qiyaamaha dadka wax magaradkaana waxaas waxay u yaqaanaan dad iskhilkhilaafaya iyo waxay ku leeyihiin wadaadada saanna waa laga hayaa saanna waa laga hayaa war diinku saad moodeysaan maaha de ninkii isaga wixiisu ay yihiin wax kale oo uga tegaayo xaqa isagoo og ka tegaayo ama berrina qiil raa raad raadinayo iyo kaa ka hadli maayo aniga ayb aayaddaa marka haddii macnaha lagu macneeyo labadaasaa ku jirto labadana marka jamcun min alculamaa baa sidaa ku tagay macnaha labaad faidan salakha alashhuru lxurum aayaddan alashhuru lxurum bilaha afartaa lagama wadee ee saddexdaa isku xigtay rajabka maahan macnuhuye macnaheedu waxaa laga wadaa bilihii lasoo sheegay hadda fasiixuu fi lardi arbacata ashhurintii hadda lasoo sheegay waayo afartaa bilood lama dagaalamayo soo maaha kuwii afartii noocee gaalada ka mid ahayd mushrikiinta ka mid ahaa ee la yidhi iyaga afar bilood dhulka ha socdeen yaan la taabanin hadday afartaas bilood dhammaato maxaa la sameynaa faidan salaqa alashhuru lxurum aayaddan marka markay dhammaato afartii bilooday loo qabtay macnaheedu wixii afartaa ka dambeeya xarbiyiinaad tihiin waay xarbigana see loola dhaqmaa ninka cadowga ee xarbiga ee dagaalka oo idinka dhaxeeyo siday aayaddaanu ka hadashay tafsiirkaasaana fiican siyaaqa marka la fiiriyo leanna arbacata ashhurinaa soo hormartay waa tii un wax kale maaha aayaddan taasaana marka in lagu macneeyo aad ay ugu xoog badan tahay marka macnuhu wuxuu noqonayaa markaa fa-idaa haddii in salaqa ou siibmo al ashhuru bilihi alxurumu dagaalka la joojiyey ee ayaga la siiyey mushrikiinta muddada looga dhigay ee afartii bilood hadday baxdo faqtulu lmushrikiina mushrikiintii markaa yacnii laaya oo dila waayahay macnahaas marka dambaana xoog badan baan dhahnay abu abu jacfar ibnu naxaas isagu meel kalow aayadda naskhi kalow keenay oo wuxuu leeyahay aayaddaani meesha asaga wuxuu ka fiiriyey wakhuduuhum waxsur faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum taas meeshaad ku aragtaan dila wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa maxaabiista in la daayo mani lagu sameeyo waxbaa in la wax lagu maal ay isku furtaan ama maxaabiis kale laga lagu bedasho ayaa la ayaa yacni lagu nasakhay aayaddan aayaddan waa mansuuqa waxaana nasakday buu yidhi fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa-an xasanulbasri iyo daxaak iyo cataa ayuu ka keenay wa qiila waxaa la yidhi maya iyadaaba wax nasakday fa imaa manan bacdu baa mansuuq atanaana nasakday maxbuus lahaynayaaba ma jirto qaarna saasay dheheen waana qowlu qataada mujaahidna waa laga wariyey qowlka saddexaadna wuxuu yahay labada aayadba waa muxkam tanna waa muxkam taas kalena waa muxkama mid walbaana maslaxadou imaamku u fiirinaa waana kasoo hadalnay masalada asiirka fii suurati alanfaal aan uga hadalnay abu jacfar ibnu naxaasna kaas saddexaad uu doortay facalaa haadaa aayadda mansuuqa ma ah waayahay fa-idaa haddii in salaqa uu baxo uu siibmo al ashuru bilihi alxurumu la xarimay dagaalka la joojiyey afartii biloodoo dhulka socda la yidhi hadday dhammaato faqtuluu dila almushrikiina mushrikiinta yacni wax kale ima alislaam iyo imaa marka inay dagaal un ay tahay oo lala dagaalamayo taa unbaa iyagu jizye iyo barnaamij kale iyo heshiis kale ma laha xayu meel kastoo wajadtumuuhum aada ku aragtaan ood ku heshaan meel allaale meeshaad ku heshaan markaa ila heshiis idinka dhexeeyaa ma jirte wakhuduuhum qabta wakhuduu qabtahum iyaga qabta oo yacni waxaad ka dhigataan waxay tahay maxaabiis iyo ka yeela qabta waxsuruuhum shara oo ka celiya shara macnaheedu waxay tahay tasarufka iyo ka celiya oo wamnacuuhum ka celiya min altasarufi fii bilaadi lislaam bilaadi islaamka inay isaga tasarufaan ilaa idinkoona u idmin maaha o inaad u idintaan maahane maka gelitaankeeda ka celiya socsocodka ka joojiya waa idinka xukuma ayb laa shaka aayadaha noocan oo kalena marka lagu dhaqmaayo waxa ay tahay markay muslimiinta yad iyo quwo iyo awood ay leeyihiina sidan amarkan laga yuu yahay wa ilaa haddii kale aynan awooddaas lahayn inay awood helaana horta kow la amraa kaasay horta ka shaqeynaya waana sida ibnu taymiya uu yidhaahdo waayo aayadaha noocan iyo isma nasakhayaan qowluhu tacaala facfuu wasfaxuu iyo aayadahan ma is diidayaano wuxuu leeyahay aayaatu safxi waa cinda dacfi aayaatu yacni qatliga aayaadkan iyo tilmaamaya iyo asriga iyana waa cinda alquwa saarimulmasluulka saarimulmasluulka sidaasuu ku yidhaahdaa saasaana dhow aayadaha mid walbaa in xaalad ay ka warramayso waqcuduu u fariista lahum iyaga u fariista kulla marsadin meel kuurgal kasto dariiq kastoo marka yacnii loogu kuurgalo oo yacnii lagu sugan karo dariiq kastoo lagu sugo u fariista meel walbo marka ay waa soo marayaan laysleeyahay iyo u gala oo kamiin iyo markaa u gala marsad marka waxaa weeyaan waa waa ismu ismu makaan ismu zamaanna waa laga dhigi karaa waqti kastood u kuurgeli karta aad ku- aada kuurgal u samayn kartaan u sameeya labada waa waa la dhihi karaa ayb ibnulcarabi marka aayaddan meeshaan waqcuduu lahum waqcuduu lahum kula marsad abu bakr ibnulcarabi axka- axkaamulqur'aanka wuxuu yihi qaala culamaa'unaa culimadeennu waxay yidhaahdeen fii hada daliilun calaa jawaazi iktiyaalihim qabla dacwa ayb qurtubina tafsiirkiisa sidaasuu ku sheegay gaaladan marka gaaladaas xarbiyi gaalada xarbiyiinta ah ee aayaddu ay ka hadlaysay tilmaamayso wuxuu leeyahay abubakr ibnulcarabi culimadeennu waxay yidhaahdeen waqcuduu lahum kula marsad waxay daliil u tahay in gaadmo lagu dili karo la gaadi karo ila haddii la yidhi dariiq walbuu soo maraayo u- u gal macnaheedu marka isagoo og iyo isagoon ku ogeyn labadaba in la dili karo wey aa meeshaas markaa aayaddan sidaasaa laga qaadanaya ayb qurtubina macnahaasoo kale ayuu sheegay kuwaas marka xarbiyiintaana laga hadlaa dabcan fain taabuu hadday soo noqdaan oo ay towbad keenaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata fain taabuu hadday soo laabtaan maxay ka towbad keenayaan shirkigii ay ku jireen shirkigii ay ku jireen hadday kasoo laabtaan markaas ay shirkiga kasoo laabanayaanna cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala heyrkii ay caabudayaan inay kasoo laabtaan oo cibaado ilaahay u sarfiyaan keligiis cid kalena aynan la wadaajinin marka yacni markaa eh, macnaha fain taabuu ay cani shirki sidaas sidaas ee haddii aynan markaa sidaas ay ogolaadaan iltizaamaan diyaar u noqdaan oo ay nooc min anwaaci alcibaada inay cibaado tahay gara waayaan oo ay ilaahay heyrkiis u leexiyaan waa la baraarujina hadda kadib soo islaama islaamkiina horma ansixin iyo la dhihi maayo marar badanna waan kasoo hadalnay suuraddan suuratu nisa dhexdeedana waa uga hadlay duruuso kalena waa uga hadlay oo ku saabsan yacni dadka muslimiinta ah gaalaysiinta la gaalaysiinayo bi- bilaa mubarir inay tahay dulmi iyo xadgudub inay tahay ayb marka fain taabuu cani shirki aayaddu waa tahay waa sax laakiin saw shirki uga towbad keenaya cibaada inuu ilaahay keligii u khalliso inuu wax walba caalim ku ahaado shardi maaha haddii kale waxba lagaa aqbali maayo la dhihi maayo waayo nusuus waxaa jirta marka dadkii daatu anwaad ee islaamka ku cusbaa ija yidhi rasuul allow eh, ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad rasuulku waa baraarujiyey qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha baad dhahdeen buu yidhi maxay tahay waxaani islaamkiinnii hore ma ansixinna kama hayn cumar radia allaahu canhu markii uu yidhi eh, aabbihiis isagoo ku dhaaranayo nebigu maqlay markaasuu wuxuu yidhi jooji man kaana xaalifan falaa yaxlifanna ilaa billah qofkii dhaaranaya ilaahay keliya ha ku dhaarto alxalifu billaahi tacaala cibaado waay ayb walxalifu bigayr illaahina inay shirki tahay xadiidka waa sheegayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam haddana adigu maadaama aadan taas ogeyn lama dhihin islaamkaagii horeba eberow ahay lama dhihin ayb. dadka gabal hadda aan ayagiiba wax badan ka aqoonin cibaadaad iyo anwaacdeed oo iyaga aan diin u fariisanin baa dadka waxay leeyihiin qofkan wax walba boqolkiiba boqol cibaadaadka anwaacdeedoo dhan aan u aqoonin hadduu soo islaamo waxna ay anwaacan min anwaaci alcibaadaatna in uusanba garanaynin inay cibaado tahay qofkaa islaamkiisa ma ansixinay leeyihiin iyagii laftoodaana yacni aan diin u fariisanin waa dad marka rabo uun muslimka cuqdo u qabo si kaley uga aargoostaanna fahmi waaye aan ahayn inay gaala tahay dhahan maaha wax kale ma hayaan marka taasi wax bilaash waayo wax weyn ku keeni maayo qofka waayo hadduu qofku qof gaal yihah ka kalena uu gaal yidhaahdo yacni macno ma samaynaysa ilaahay ciddou gaalnimo ku sheegay ama rasuulku ku sheegay aa nusuustu ay ku sheegtay unbaa gaal ah ayb iyo siday nusuustu ugu sheegtay ayuu gaal ku yahay ayb halkaa unbaa marka muhimku ay tahay in cilmi loo yeesho fain taabuu hadday soo noqdaan oo shirkiga ka towbad keenaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada wa aatawu zakaata zakada ay siiyaan marka wa aqaamu salaata wa aatawu zakaata maxaa laga rabaa towbadooday daliil u tahay inay soo laabteen oo waxay kasoo laabteen waxaa laga rabaa marka yacni wax islaamnimadooda qofku yacni lagu garan karo islaamnimadiisa ee camal badani ah salaada salaadii marka waa inay la imaadaan meeshaasayna culimada qaar waxay kala baxeen qofka salaada ka tago inuu gaal yahay xadiidka nebigana wuxuu ahaa alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa xadiid kale wuxuu ahaa bayna arajuli washirki aw ilkufri tarku salaa muslimaa wariyey qof iyo gaalnimo ama shirki waxaa u dhexeeya salaadoo laga tago salaada ka tegisteeda marka salaada ka tegisteedu waa gaalnimo xadiidkaasna saasuu yacni daahirkiisu uu yahay a'imada in badanoo ka midana sidaasay ku tageen oo iyagoo xadiidkaas iyo ka duulaayo ilaa qaarkood ay yidhaahdeen taabiciinta qaarkood wax saxaabada ka tegisteedu gaalnimo ay u arkaayeen ma jirin aan ahayn salaada salaadu meel dhowma taagna muslimaan ahay ilaahayna yacni maalinkii inaan marka laysku dardaro labaatan daqiiqo ama soddon daqiiqo uma haayo rabbigii i abuuray waqti uma haayo muslimna waa ahay wax soconaya maaha marka taas marka khatar bacdi ahlilcilmi oo iyagu hadduu kasal iyo uga tago wujuubkeeda uunan inkirin gaal ma ahan oo diintii laga saari maayo dhahayo a'imadii hore ana waa jiraan alimaamu shaafici iyo keyrkiisna ay ka mid yihiin masaladana inay masale khilaafiya tahay alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa waa ku ishaaray inay masale khilaaf ku jira tahay marka masaladaas qofkii labadaas qowl qowl ula noqdo xaqa maahan in la yidhaha khawaarijaa tahay iyo maye waxaa tahay murji waa masale la khilaaf ku jiro waaye dulmigaasna ma ixtimaaleyso salafkuna saasay iskugu khilaafsanayeen ayb taa marka un waxaan u sheegayaa waxay tahay maadaama iyadana aafo iyo dhib kaloo jira ay tahay xoogaa in la bidhaamiyo waa muhim laakiin taariku salaad meel uma hayno annaga ayb qiil looma haayo taariku salaad culimmadoo dhan qiil uma haayaan waayo waxay isku raacsan yihiin hadduu diido salaadda in la dilaba oo salaad ka tago ilaa waqtigeeda idiraariga uu tago xadkiisu in dil laga dhigo marka kadib ma gaalnimaa loo dilay maya ma waxaa loo dilay yacni islaamn isagoo muslim amiyaa la dilay waxyaabahaas oo dhan marka waa meeshaas unbay hadalku iyo uu yahay haddii seefta inta loo qaato la yidhaha war seeftaanaa lagugu dilayaa ama tuko ma tukanayo uu yidhaha kaa maba aaminsanan salaad waayo hadduu aaminsan yahay naftiisa inuu u bixiyo shayga uu naftiisa u huray oo ah salaada in laga tago ayaanba markaa yacni salaad ka tegidaasaa diin u ah ninkaas waayo naftiisa intuu badbaadsado tuka lahay ninka heerkaa gaaray marka isaga maba ku jira khilaafka kaas saasay dhahayaan culimada muxaqiqiinta fain taabuu hadday towbad keenaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada wa aatawu zakaata zakada ay siiyaan fakhalluu sabiilahum fakhalluu banneeya oo u khaali yeela sabiilahum jidkooda abu bakarna aayaddan yani ficilkii abubakar uu sameeyey aayaddaana laga fahma aayaddan iyo axaadiid lamida ayuu ka istimbaaday dadkii waa tukanaynaa yidhi salaadana ma ilzakadana ma iltizaamayno ma bixinayno yidhi waa kii yidhi wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaa marka qofka haddii shaciira min shacaa'ir alislaam uu diido dagaalaanna ka xigaa uu yidhaha waa lala dagaalama in allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waaye alle wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain axadun wain istajaaraka hadduu magangeliyo kaa dalbo axadun axad axadka oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida gaalada ka mid ah istajaaraka uu magangeliyo kaa dalba adiga faajir magangeli hu isaga magangeli xataa intii yasmaca uu ka maqlayo kalaam allahi ilaahay hadalkiisa uma markaa dabadeed abliq gaarsii hu isaga ma'manahu meesha uu ku nabadgelayo makaanu nabadgelkiisa gaarsii dalika kaagaasina biannahum bisababi annahum maxaa sidaa loo yeelayaa ama dalika kaagaasi xaasilun ku xasilayo waay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yaclamuuna aan waxba garanaynin qolo aan wax garanaynin inay yihiin darteed weeyaan waxaa loo leeyahay magangeliya oo ha dhegaysteen diintii iyo kalaamkii alla ha maqleen meeshaan marka waa in axadu min almushrikiina istijaaraka intu waa shardiyo waaye intan sidan intaanna iyada oo kale waxay gashaa jumla ficliyada ayay gashaa maadaama ficil u gaar tahay waxaa un axadunta marka waa waa waa waa marfuucay noqone faacil ahaan marka wain istajaaraka axadun waana ishtiqaal wain istajaaraka axadun axad hadduu ku magangelyo kaa dalbado minal kaasoo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah istajaaraka magangelyo oo kaa dalbo faajirhu magangeli kaasi marka xataa yasmaca kalaam allaahi ilaa uu kalaamka alla ka maqlaa xataa daqaayana waa laga dhigi karaa tacliiliyana waa laga dhigi karaa xataa yasmaca si uu u maqlo kalaam allahi ilahay kalaamkiisa u maqlo ayb labaduna marka waxay ku tacalluqaysaa un mar walbo xataa intii xataa yasmaca kalaam allaahi si kalaamka alla uu u maqlo u magangeli taa darteed istijaarakada isaga tacalluqaysa uma markaa dabadeed abliq gaarsiihu isaga manahu gaarsii meesha uu ku magangelayo marka meeshaas qurdubi xataa yasmacadaas waxa uu yihi waxaa laga wadaa xataa yafhama kalaam allahi ilaa kalaamka alla uu ka fahmo waayo hadduusan luqadii carabiga aqoonin ee qur-aanka lagu akriyo sida uu usoo degay loogu akriyo aanna loo fasirin ninkaa waxba ma fahmin waxaa lagu cileeyeyna maxay tahay dalika biannahum qowmun laa yaclamuuna la yidhi maxaa u ziyaadaya marka waxba u ziyaadi maayaan muhiimku marka waxay tahay inuu fahmo walidalika qurtubi wuxuu yihi an yafhama axkaamahu ilaa ilaahay axkaamtiisa uu ka fahmo wa awaamirahu awaamirta alla uu ka fahmo wanawaahiyahu wuxuu alla reebay uu ka fahmo fain marka haddii uu aqbalo oo uu sidaas marka uu yeelo ou markaa aqbalo fa xasanun fain qabila fa xasanun wain abaa haddii uu diidana maanuu maa waa dhegaystay waa fahmay laakiin hadda diyaar uma ihiyo yidhi wain abaa maxaa lagu sameynaa marka faruddahu ilaa ma'manihi meel allaale mee meesha uu ku magangeli karo gaarsii adigu ha dilin wahada maa laa khilaafa fiihi waana mas'ale khilaaf uunan ku jirin taas imaamu maalik meeshaas marka wuxuu yidhi aayadda fiqigeeda isagoo ka hadlaya idaa wujida alxarbiyu fii ariiqin ninka xarbiga ahaa gaalka xarbiga haddii jid lagu arko fii ariiqi bilaadi lmuslimiin bilaadda muslimiinta jidkooda iyo haddii lagu arko xarbi baana lagu ogaa gaal xarbiyu ahaa fa qaala marka uu yidhaha ji'tu atlubu lamaan anugu waxaan u imid inaan magangelyo raadsano markii la qabtayba wuxuu yihi magangeliyaan u imid maxaa lagu sameynaa marka ma warkiisaasaa la yeelayaa ma waxaa la leeyahay may adu xarbi baad ahayd qaala maalikun maalik wuxuu yihi haadihi umuuru mushtabiha arrintan arrin shubha ku jirta waa yidhi saana waa noqon kartaa saana waa noqon kartaa wa araa an yuradda ilaa ma'manihi ninkaa in la celiyo meeshii uu ku magangelaayo la gaarsiiyo ayaana qabaa buu yidhi yani waxaa la diidayaa in la yidhaahdo ninkan intuu nasiri lahay waa dilaynaa yacni ha noqdo marka yacni intuu xarbi fakaday noqo lahay nin musta'man la dilay ha noqdo habkaas loo fakeri maayo ayb qofka uun keliya fursad in laga dhigto in la dilo un bes fursaddu sidaas ma ahan wixii marka haddii ishtibaah ou galo in la dilo iyo inaa muujib liqatlihi wax keenaayo iyo muujib licadami qatlihi wax keenaayo maxaa la hormarinaa inaan la dilin waayo dimaa'da iyo waxaan markaa lala gelaayo yaqiin in lagu galo ayaa ayay tahay waxaana la wariyey alkhaطa'u fi اlcafwi khayru min alkhaطa'i fi lcuquuba cafis in lagu gafo ayaa ciqaab in lagu gafo ka khayr badan waayo qofkaan hadhow ma soo nooley kartid sumcad xumow kuu keenayaa dilkiisa dad soo islaami lahabaa islaamka uga tegaayo mashaakil fara badan buu kuu keenayaa hadduu intuu laakiin ku khiyaano been kuu sheego adoo ilaahay uga cabsanayo aada iska daysid laakiin sumcad xumo kaa raaci maysa adiga meeshaa marka sidaas imaam maalik saasuu yihi qaala bnu lqaasim ibnu lqaasim oo saaxibu maalik ana wuxuu keenay mas'ale kale isagana wuxuu yihi wakadalika aladii yuujadu midka la arkaayo waa la mid asna waqad nazla taajiran soo ganacsanayaa la arkay bisaaxilinaa badaheenna iyo soo wax kasoo degsanaya iyaa la arkay maalan fa yaquulu markaasuu wuxuu yidhi danantu anlaa tacriduu liman jaa-a taajiran xataa yabiic anigu waxaan u malaynayay inaad dadka tujaarta oo ganacsiga iyo u imaado inaydnan u banbixin ayaan u haystay saasay ila ahayd hadduu dhahana ibnulqaasim wuxuu leeya iyadana waa la mid waayo tijaaradu waa isu fufurnaa jirtay sida uu sheegaya ibnu jubayr rixladiisa wuxuu tilmaamay ruum iyo bila iyo muslimiinta iyagoo dagaal ka dhexeeyo tijaarada waxaa dhacaysa inay isku furfurnayd meelaha tijaarada laga soo dejiyey ee maraasida iyo waa la isticmaali jireen muslimiintuna waa isticmaalayeen meelahaas ee gaaladuna waa isticmaalayeen xaaladahaas haddii marka uu yidhaah anu waxaan u haystay ganacsatada iyo dadka ganacsana inaydnan u banbixin meeshan waa kusoo qaldamay waa la yska daynaa saasuu leeyahay ibnulqaasim aayadda daahirkeedana fi man yuriidu samaaca alqur'aan aayadda daahirkeeda wuxuu tusaa qofka rabo inuu qur-aanka dhegaysto wanadara fi lislaam islaamkana uu feerfeeriyo qofkaas fursadaa la siina laakiin waxaan intaa ahayn ma laysu magangelin karaa aayaddan hadda qur-aanka dhegaysigiisa iyo islaamka inaan fahmo yaan rabaa iyay ka hadle waxaan ahayn intaas magangelyo ma loo sii karaa xarbiga gaalka xarbiga waa mas'alo kaloo fiqi ah taa marka waxaa la leeyahay marka fa inamaa hiya limaslaxati lmuslimiin qurtubi wuxuu yidhi waxaa loo fiirinaa maxaa muslimiinta u maslaxo ah waannadari fima tacuudu calayhim manfacatuhu iyo waxa muslimka nacfiga ugu jiraa la fiirinaa walaa khilaafa bayna kaafati lculamaai culimada dhammaantoodna khilaaf kama taagna buu leeyahay ana amaana suldaani jaa-izun ninka muslimiinta madaxda u ah magangelyada ou bixiyo inay soconayso iyadu khilaaf kama taagna lianna maslaxada iyo yaaba feeriyaba ninka muslimiinta markaas madaxda u ahoo wanaagga ku hogaaminayo oo diinta shareecadu ay asalka u tahay ayb ka isaga markaa yacni ninkii maslaxada fiirin lahaa waa isaga hadduu magangelyo bixiyo waa la waa waa la aqbalaa oo wuxuu yidhi liannahu muqadamun lilnadari walmaslaxati naa'ibun can iljamiic dadkao dhan uu mas-uul ka yahay fii jalbi lmanaafic wa dafci almadaar qurtubi saasuu yidhi waxaa kaloo iyadana magangelyada bixin karo qofka xorka ah addoonka haweenta ninka ra yacni xortae ragga ah kulli waa bixin karaan bal magangelyo waa dhiibi karaan xadiidkii nabigaana u daliila sala allahu calayhi wasalam almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiintu dhiigoodu waa isku dhigmaa wayascaa bidimmatihim adnaahum magan dimadooda iyo magangelyadoodana waxaa u socdo midka ayaga ugu hooseeyo derajo ahaan qofka muslimkaa qofkuu yidhaah anaa magangeliyey qofkan waa laga yeera laakiin hal qof iyo wax lamiday magangeli karaan inay yidhaahdaan marka dalkaas dhan anaa magangelyo siiyey maya kaas kaas waxaa iska leh umuur imaamku uu leeyahay iyo suldaanku oo siyaaso u baahan laakiin qof iyo wax lamida waa la yeelayaa umuhani markay magangelisay dad dumaashiyaalkeeda laba qof ama wax lamiday ahaayeen calina ou damcay inuu dilo dadkii maka lagu qabtay waa kii rasuulka sal l slam yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umahani aayaddan mas'alo caqadiyana waa ku jirtaayo xataa yasmaca kalaam allaahi ilaa uu kalaamka alla ka maqlaa leeyidhi qur-aanka marka musxafka labadiisa gerbad ku qoran dhexdiisa kalaam alla waaye ama ha ana mar yani aan yacni markaan akrinayno iyo marka musxaf uu ku qoran yahay iyo marka loox lagu qoro iyo marka qalbiga lagu xifdiyo kulli kalaamullahi ka zuuli maayo haddaad adiga akrinaysa kalaamullahi waay waxaa akrinayso sawdkana yaa iskale asawtu sawtuka soo ma arkaysid waxaa lagu leeyahay qofkan sawdkiisu waa xun yahay ninkan codkiisu ma fiicno kan codkiisu waa qurux badan yahay codka waxaa la tilmaama adaa codka adaa iskale laakiin ma waxaa la leeyahay qur-aanka waa xun yahay ma la dhihi karaa maya maya saas maa leanna qur-aanka shayga aada akrinayso waa kalaamullahi adiga inaad akrisay uga bixi maayo kalaamullahi luqatanna saas xaqiiqadu waaba saas waayo hadda haddaad haddaan akriyo gabay ibnu maalik gabaygiisa ama alfiyadiisa haddaan akriyo haddii la yidhaha yaa iska le nadmigan yaa leh haddii la yidhaha ibnu maaligaa iska leh inaan anigu akriyey uga bixi maayo kalaam ibni maalik inuu yahay qur-aankuna inuu kalaamullaahi yahay uga bixi maayo inaan annaga akrinayn carabkeennana ilaahay baa ku fududeeyey fa inamaa yasarnaahu bilisaanika waayo kalaam alle ma sahlan akrintiisu ilaahay unbaa carabka carabkeenna ku fududeeyey marka imaam axmed wuxuu yidhi aayaddaanu usoo daliishaday mas'aladaas wuxuuna yidhi miman yasmac kalaam allah la sheegay yow ka maqlaa gaalka kalaamka ilaahay ma ilaahay buu ka maqlaa mase wuxuu ka maqlaa qofka muslimkae qaariga ah muslim qaari ahuu ka maqlaa isagoo la og yahay marka inuu muslim qaariya qof uu ka maqlaayo ayaa haddana kalaamullaahi aysan ka bixin inuu yahay ayb marka masaladaana marka waa ku jirtaa aadna waxaa ugu dheeraaday alimaamu lbukhaari kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaadka faajirhu magangeli xataa yasmaca si uu u maqlo u magangeli darteed faajirhuda ku tacaluqa xataa yasmaca si uu u maqlo kalaamallaahi ilaahay ka hadalkiisa ama xataa intii qaayo ka dhig yasmaca uu ka maqlaayo kalaamallahi ilahay hadalkiisa uma markaa dabadeed abliq gaarsiihu isaga ma'manahu meeshuu ku magan ku nabadgelaya gaarsii makaanu nabadgelkiisa gaarsii hadduu aqbalo waa sidii la raba hadduu aqbali waayana meeshaa gaarsii ayb marka meeshaa waxaad ka fahmay marka islaamku waxbau qancinay qofkaan isoo inta dhageystay weli waxbaa ii dhiman waxbaa weli igu jiro ma ilaa ilaa qofku ikraah un ha lagu sameeya maahan saas ayb qofka marka uu islaamaayo ama la islaaminayana waxaa fiican in islaamka loo sharxo ikhtiyaarka isaga loo daayo ikhtiyaarka macnaheedu maaha gaal waa sii ahaa kartaa in la dhahayo laakiin inuu khiyaar ku muslimaa la rabaa qofkaani ayb dalika kaagaasi xaasilun ku xasilayo sidaas waayo xaalku biannahum bisababi annahum iyaga mushrikiinta qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yaclamuuna aan waxba ogeyn marka waxa bartaan ha dhegaystaan kalaamullaahi si ay markaa wax u fahmaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi